asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuhu saaxiibyaalaantu walib waa idaacaddi raadi ah baydhabo ee magaalada baydhabo ah waliba ha ka dhawaada sanowaar ka duhurnimo ee idaacaddi raadiyo baydhabo singhayta qodobada waarkaananka doorka roon duhurnimadan waliba kumid ahaa madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya geek waliba ku qayb galay munaasabadda dhaarinta guddiga adeega garsoorka koonfur galbeed askari ku tirsanayay ciidamada dowladda soomaaliya oo arishiika waayay difaaca dalka oo xilligan wajahaya haalad adag xubno ku tirsan dagaalamayaasha al-shabaab oo laka qabaday magaalada kismaayo ciidamada kenya oo daadshacaba iyo howlo badan kaleeya jubbada hoose mas-uuliyiin ku tirsan maamulka puntland oo kulan gaara la qaaday taliska ciidanka badda ee midowda yurub madaxweynaha jubbaland axmed madoobe geek weliba furay kulan wadareedka golaha wasiirada arday mudaharaad sameeyey oo maalintii saddexaad ka hiran xabsiyada magaalada hargeysa ee somalilan wararkii inkada dambeeyey gobolka galgaduud ee dowlad goboleedka galmudug iyo barakaca ku bilaawadiyo warkaana duurnimo ka dheegi doontaa insha allah walib waa maalinimo asninga u saaxiibyaal taariikhda walib ee kabeegantaa tumiisiyeedka bilo tobanaad oktoobar sanadka labada kun iyo labaatii kowkan taas waliba ay ahaayana qodobada warkaana duhurnimadan haanshoonka doorka roonay hatana waliba aynas diyaariyaasana dhegaystayaal warkii duhurnimo faah-faasan haddii ilaahay raalo kunagada duhur fayle dhegaystayaal ka bilaawno qodobkan kureeyay warkaana duhurnimadan madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen waliba ku qayb galay munaasabad laka dhaariyay guddiga adeega garsoorka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya o dhowaana madaxweynaha use magacaabay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ee waliba guddiga adeega garsoorka kala dardaaramay iniyo sacadaalad iyoon guddan waajibaadka shaqa saasaatowon iyoon cadaalad falan bulshada reer koonfur galbeed soomaaliya dowladnimada bilowsha iyo aas-aaska walibwa garsoorka iyo cadaaladda haddii cadaalad iyo garsoor usagala walaac baqdin iyo shaka waliba istaagay dowladnimada uuna hati sheegdahayna walibaan baahanaa dadka reer koonfur galbeed soomaaliya meelolbiyo rogan iniyo cadaalad iyo helan xukunkan iyo dowlad goboleedka koonfur galbeedni waliba ku helayna dadka hormuudka egnagadow oo weliba lugfadow inay ku shaqeeyaan isinlasin kufade oo weliba guddiga garsoorka etin walibanas in kala dardaaramaya inaysan holins cadaalad een gudutan yana madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftigareen geeka kala dardaaramay guddiga adeega garsoorka oo la dhaariyay madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftigareen yaa guddiga ilaahayn ku tugi inay xilsho lan egmadi la garab gala saasaatownan fadeeyo howlo adag oo welibiyo horyaalaan dhinaga kale ah askari ku tirsanaaday jaray ciidamada dowladda soomaaliya oo horeyn ku tirsanayay oo aragsheeka waayey difaaca dalka oo xilligan wajahaya xaalad adag saasaatawnus eed aan ku awaadahay burbur iyo weliba shiida iyo biro markaasi kabuuhan qeybo kumad a jirshay oo weliba use xilligan dareemaha ukreed markilakati miino qarax ee weliba dhulkilaka dogi mustaf maxamed cabdiraxmaan guriguusa hadika nooliye wariba markaasi usa ku samaysnyaa geeda laskorsaaray oo weliba korlakusaari kortoomiyar yar oo weliba aan reebana dhabiceeda roobka hamiinkiina weliba dhaxanlanlajiifada kornay maalintiina kuleel weliba lankadhajara korniyaha dakanuuli mustafiyo weliba us sheegay in usoo howlgal qaranka jara aragsheek waaye intaan dhexayta degmooyinka diinsoor iyo ufurow oo ku tirsan gobolka baay gureed markii qarax miino laka dugi jid ka xiriiriyow lamadaasay degma use kala qaraxday
mustaf maxamed cabdiraxmaan deere walisinaqday lamada kuntumiyo todobadii obilodamo eesanaqday waqtigaasi dhatan caafimaadka jamadnaha marinseed kadib buushimaasuu ku noolay alxamdulilah ilaahay mahatiisa qaba wali saaka naqday gobol furow lera oon dhahay degmooyin diinsoor igasadheer gobolka baayk wada tarsan oon dhahay tosaaka naqday anoo degmada diinsoor markaas kukuwa howlgalka jar iyasa naqday askari ahaay qaranahay markaasi kadibna ma aragna gobolkamaasuu ku nool dhaawaqii afaraadii dirowkan horey dhaawac iyo kowkan wahayn baydhowora ka dhaawami shabeellada hoos ka dhaawacmi laakiin kan wali inaqday dhaawaq iyo qolisa ay maraay adagay kuwaay ma aragna dhaawaqa kan wali haay qarax masmiina silanka sowal dhulkulka aasiyahaay ciidamo ma aragna ama soome khaasatan qeybto etoobiya kusoota ciidamo soomaali ahayn wadad haayno wadadaninindhaki saasa ma aragna sakalanaqde qaraa waxahay mehbad mahayn ciidamada lamada kun iyo tobantiyaa kabiiri waliaka kabiiray gobolka gedika kabiiri ma aragna kadib wali kumad haayay ciidankii ma aragna kureedka ilaa ma aragna qaruurjaqurulkun ma aragna harooga kumadhaay gedaha ka shaqeey kadib ciidankii baydhabo qobadiya kumadhaay muddo madi baydhabo ka shaqeey hatan wali liin bedelay shabeellada hoose liin bedelay janaala awdheegla mubaarak buufuubucaad miiraan ka shaqeynamale kadib hatan wali liin bedelay muqdisho liin bedelay staadio muqdisho igaashandhagaa ka shaqeey kadib lamada kun iyo maaragna toman iyo afartii tumiyi sadiidii intan dhehayto baydhabo dib hanqanaqde kadibna way kumadahay ciidankii degmada diinsoor al-shabaab kureey hatana diinsoor horeey diinsooran baa kumadahay marka intaas meeloodaa ka shaqeey
mustaf maxamed cabdiraxmaan oo haddii sanwadjay dhegaysan inuusa aragshay waaye weliba ankudoran owska o waadahae shiido iyo weliba bero jirka ku gale haanaas oo weliba hanuunka haaye xilligan idkudar yeelasanan lahayn gobollada baay bokool shabeellada hoose iyo qaybo kale oo kumada gobollada dalkiya sheegay inuu saha kala diriri cid walba oo weliba lidika ah ammaanka guud ahaan waddanka soomaaliyeed
dowladda hajiya daryaalkeena baahnahay miilana kuwali jarto miilanan kuwalneena jarto khaasatan ana koo wali haaya askari militari ah ciidanka hooga dalka soomaaliyeed ahaay antan aan hamara
musdaf maxamed cabdiraxmaan iyo haani kale ku horeeyay oo weliba kanaafowi ama xubnosho qaar kumada kawaay difaaca dalka yo daryeelaan ah xilligan welibana daryeelan ku helnay dowladda federaalka oo weliba markaasa iyo ku tirsanaayeen oo dowladda iyo markaas ku tirsanaayeen saasaatow weliba iyo kadayacayiin goobihii la jeeyey markii lahaku qaaday meelo dhaawacyada ha ku diiran ama weliba ballanka xilmaamay isbitaala iyadoo weliba injarna dhakhaatiir milasayka daryeelasa oo weliba hamiin iyo maalin dul sulan qaarsho weliba ballaku jaraday xaquuqdii dowladdiiyo kala hayeen iyadoo weliba shakhsiyaad gooni ee markaasi oo intifaacsaayeen siduuse hadda musdafniin sheega doona weliba laku jaray lacag andhakanta lama dollar uusa maalintii ku qaadi jiray oo uuna hanlansi ay dowladda hoose ee degmada baydhaba dowladda hajiya daryaalkeena baahnahay miilana kuwali jarto miilanan kuwalneena jarto khaasatan ana koo wali haaya askari militari ah ciidanka hooga dalka soomaaliyeed ahaay antan aan hamaraay anoo askari militari ah hamaraay ma aragna langaashandhaga nambarka leo sawirshii taalo edhikaarshii taalo sawirshii taalo ma aragna kadubaan galanahay lacagdiyaha igaashandhagana galaay maqaado askartiyan hukumaay dhammaantiye mase ani hukum mas-uuliintiyan hukumaasi mase askartiyan hukumaay dhammaantiye qeybta lixdamaada bee sidii qaadaya goofgaduud buurey ilaa maaragna buura kaba ilaa diinsoor miirkaastiroogan ana nasiib daro maqaado taas horta soomaaliyada ma aragna dadka mas-uuliinaleta mas-uuliyiinta madilaqutaba tansara may fadaayo hoosabkua wali roogana mankala yoona mas-uuliin saraakiilidana roog man eedawana lacagdaasoogoy wasiirgaashandhagan ineedan dowlad federaalan ineedan maamul goboleedan ineedan balse walin ee sidey mase ma aragna lacagdaas niyo gooyan mase niyo reebeen nanceen sidey saraakiil hoose oo ma aragna ciidankaas hukumaad taanas darti ontiyana kuwaayay ma aragna waana ka kuwaayay lankan ma aragna koonfur galbeeda ma aragna muddooyinkii demben shaqeeyay madiisusinaqdaay koonfur galbeedan shaqeeyay anigana kuwaayaya dareensanaa
madaxdana geegka makabararugsan dayaca iyo ka nooliin askarti iyo taliyayaasha ka dhaawacmayeen difaaca dalka weliba yoogoon heliyaayeen qaransho haddiiba haanisho haddiiba haanijo difaaca ka jari dhibaatada hadeertan jarna mas-uul dowladeed ama shaksi walanqobadow oo xitaa halmaagan halgurbidow sida dhalinyarada soomaaliyeed ee hadda karaji weyn ama danay ahayn iyo ka biiran ciidamada dowladda sida yoonkadhiirida koran su-aalo meeliyaal iyo meele ee dhegaystayaal meelasananku gudubaana mustaf hadaladiis oo weliba horeyn ku tirsanaada jiray ciidamada dowladda soomaaliya oo hadda daryeel la-aanka noole magaalada baydhabo oo weliba xubnihinka muhiimsanaa ee jirshay ama lixaad shay markaasi kumid yihiin dhooshay sakawaay dhinaga kale ah ciidamada ammaanka ee maamulka jubbaland iyo weliba saacadihii lahadhaafi howlgal qarshaysan iyo ka sameeyana xaafadaha magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose aana si weliba lahaqiijiyay amniga magaalada kismaayo ee dowlad goboleedka jubbaland howlgalladan iyo weliba lahka goboday xubno ku tirsan dagaalamayaasha al-shabaab sida laka sheegaya qoraalha kubahi taliska nabad sugidda ee maamulka jubbaland sidoo kale qoraalha kubahi nabad sugidda jubbaland iyo weliba la kashaaciyey in ciidamada ammaanka iyo weliyo karaatroogan xubno kale oo weliba la tuhunsinya ku tirsan ururka al-shabaab hay-adda nabad sugidda jubbaland iyo sidoo kale baag waliba ayaan dirtay shacabka magaalada kismaayo welibana ay ku codsatay iniyo galankudsiyaan ciidamada ammaanka ee maamulkaasi walwalba weliba lidika ee amniga magaalada kismaayo dhammaan shacabka soomaaliyeed gaar ahaan bulshada reer kismaayo waliba aan ka baaqana iniyo dhiyongnaqadan ciidamada ammaanka saasaatowniyo garab surman howlgallada laka cirib tirow al-shabaab ee magaalada kismaayo iyo lakaeri war hakubahi hay-adda nisa ee dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland inka dambeyntii hay-adda qora inka dambeyntii hay-adda qoraalshe iyo weliba ayaa ka gebagabaaytay iniyo sii wada doonta howlgallada socda weliba laka xaqiijiya oo amniga ku socda miilasay ee kismaanya kismaanya waliba ay kumadeetaa magaalooyinka lan qorsheeyahaya iniyo ku dhiyan doorashooyinka golaha shacabka walibana maalmihii inkada dambeeyey ku dhiyaayay falal lidika ee ammaanka sida weerara qaraxya iyo dilal qorshaysan oo intabaan iska jar ah oo mas-uulidiyon iyo sheegadaayeen dagaalamayaasha al-shabaab dhinaga kale wararka hanoodeeraha hata gobolka jubbada hoose ee dowlad goboleedka jubbaland waliba sheegahayaan in saacadihii lahadhaaf ee ciidamada kenya iyo toogashiyo njaysen dadshacab ee weliba ka suganayay qaybo kumada gobolka jubbada hoose ee koonfurta soomaaliya dhacdadan ee waliba ku dhiiday raas kamboni walibana dadka walyeelada hadeerta iyo markaas haayana xoololey ka dhaqanaya miilasay toogashadan iyo waliba ka dhamadeena toogashadan iyo waliba ka dhamaday lalaka magacaabo jiray carab qoriyow oo kumadahaya dadka deegaanka meeliyo ka dhaawacmeen lama qof kale oo welibiyoona rayde sidoo kale wararka walibayo intaasyo kasii darahayana in ciidamada kenya yo dhammaayeen ama yorleeyeen xoolo fara badan oo diirayaan ka dhowaad ilaa iyo konton neef oo lo-eh oo yo lahaayeen dadka deegaanka ilaa iyo hadda may og sababta rasmiga ee ku dambeytay walasheeni in ciidamada kenya iyo dhibaatadaas yoonjaysadan dadkaasay shacabka hayee weliba walangalabsana dadka deegaanka iyo sidoo kale haatan cabsi waliba ku muujihayana iniyo sii wadan ciidamada kenya dhibaatada shalduwan ee meelaasyo ka hayan walibana iyo baagyoontirena madaxda jubbaland iyo dowladda soomaaliya dhinaga kale majarwal hadal ee weliba hakubalhay mas-uuliyiinta jubbaland iyo saraakiila ciidamada dowladda ee ka eedan dhacdadaasay laka eedayay kenya iniyo njaysidan gaboodfalla dadka shacabkee ciidamada kenya iyo marar badan weliba laka eedayay iniyo dhibaato iyo tacaddi iyo markaas kalakahaayeen dadrayada ee weliba soomaaliyeeda weli warka duhurnimo idaacad raadi ah baydhabo iyo dhugunsaahitan saaxiibyaal dhinaga kale mas-uuliyiin ku tirsan dowlad goboleedka puntland iyo waliba kulan iyo laqaadana ciidamada ilaalada xeebaha puntland ee midowda yurub walibana kulanka qeyb ku hayay wasiiro iyo saraakiil ciidan kulanka iyo waliba isku dhiyay ilintisar ee midkumad ee maraakiibta howlgallada midowda yurub walibana sidoo kale mas-uuliyiinta ku qeyb galayay kulankaasi kumad hayay wasiirka wasaaradda dekadda iyo gaadiidka badda ee puntland senator maxamed cabdi majino iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta ee horumarinta dhaqaalaha iyo xiriirka caalamiga ee ahna duqa magaalada boosaaso cabdiqani axmed ismaaciil mas-uuliyiinta iyo sagaare waliba iyo kulanshoyo in la qaadana taliyaha ciidanka ilaalada badda puntland ee midowda yurub admiralial walibana iyo kuwada hadleena aramaka eedan xoojinta iskaashiga amniga xeebaha puntland sidoo kale kulanka iyo weliba diiradda laga saaray siduu wararka iyo sheegahayaan xakamaynta tahriibka roojinta kalluumaysiga sharci darada eh ilaalida xubkaha ku bahow ama hakadegow xeebaha magaalada boosaaso madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa weliba geeg ka furay kulan wadareedka golaha wasiirada jubbaland kaasi oo weliba laka dardargeliyo hiigsiga xukuumadda jubbaland kulankan oo eh aqoon isweydaarsi saasaatowna lanku hadali doono isku xirka howlaha dowladda iyo weliba u socdo doona muddo saddex maalin eh kaasi oo welibiyo kaasi oo welibiyo biyayan aqoon-yahaneen iskajara soomaali iyo ajaanib kulankan ooya markaas iyo qiib ku hayan lamaada madaxweyne ku-xigeen ee lamaada madaxweyne ku-xigeen ee dowlad goboleedka jubbaland iyo golaha wasiirada jubbaland iyo waliba lakawade in iyo walbadan iyo ku faa-iida doonaan dhammaan wasiirada si xukuumaddii aan ka shaqayta danaha jubbaland iyo inila ilaaliya wada shaqaynta guud ee heedaha kala duwan ee ciidamada dowladda madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe oo khudbadda furitaanka ka horjeediyay golaha wasiirada dowlad goboleedka jubbaland iyo weliba kala dardaarameyni iyo ku faa-iideysan wasiirada aqoon isweydaarsigan weli ballanka taragalaya dhinaca kale weliba maalintii saddexaad ka hirana qaar kumid eh xabsiyada magaalada hargeysa arday mudaharaad ka sameeyay afaaf ka hore xarunta wasaaradda walbarashada iyo sayniska somalilan maalin ku hor ardaydan iyo waliba ku abaadayana shaqo roojin ardaydan iyo waliba iyo ku abadaayana shaqo roojin wasaaraddaasi ayaa ka samaysay maamulaasha dugsiga hoose dhexe iyo sare faarax omar iskoolka faarax omar ee weliba kumidayaa dugsiyada ama iskoolada dowladda ee hooskooya wasaaradda walbarashada somalilan ee kiyaala magaalada hargeysa dad shishal duwan oyo kumidayin xisbiyada mucaaradka waalidiinta ardaydaasi iyo dad kala yaa weliba dalbadaayana dowladda ku dalbadaayana in ardaydaasi xoriyad iyo reediyo an helaan gudoomiyaha xisbiga wadani cabdiraxmaan cirro oo qoraal uisa xasaari weliba uisa dhaliileeyay tallaabadaas iyo qaadeen ciidanka somalilan welibana uisa tilmaamay inay arrintaasi yeehta mid sharciga baalmarsan sidoo kalena muujiyaasa siyaasadda xumada walbarashada ee weliba mas-uuliyiinta hadda helkahaya ee weliba maamulkaasi somalilan ma ee markiin koreyti ee arday mudaharaadka sameeyeen magaalada hargeysa dhowaan yaa weliba ahaytay markii qaar kumida arday dugsiga nuurudiin iyo markaas sidaan oo kale yoan sameeyeen banaanbaha weliba cabashiyo ka muujiyayeen weli war ka duhurnama idaacadda raadiyo baydhabo ayaa dhugunsahaytan akhyaaray dhinaga kale xaaladda gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya ee dowlad goboleedka galmudug yaa hiraabta ee tucakiran xillo qaar kumida magaalooyinka gobolkaasi lagu dareemahaya xaalad kacsinaan iyo saansaan dagaal wararkuuna ku helayna gobolkaasi galgaduud ee jubbaland waa galmudug waliba wax ku waramahaana in dadka deegaanka iyo cabso hoogan iyo hafood saartay kureed markii tuulooyinka iyo deegaanada hoos kooyaan ee magaalada gura-eel iyo ciidanka dowladda iyo haan galmudug iyo ku wadaan diyaar garowgiinka dambeeyey iyo ka fadaayaan inay ahlu sunna iyo weerar iyo ka qaadaan magaalada gura-eel oo ay meelo iyo markaasan ku hooganyin xoogaga ahlu sunna wal-jameeca iyo hiraabta ee too gebi ahaanba dhaqdhaqaaq laku dareemahay kureed markii xalay iyo isku kabara kaceen dadka deegaanka oo cabso hoogan iyo hafood saartee goobaha ganacsiga iyo harumaha walbarashada magaaladaas iyo ah haanu gebi ahaanba hirin welibana surmay guud ahaan baynu socdowkii iyo weliba ganacsigii magaalada guraceel ciidanka dowladda iyo haan galmudug yaa xalay weliba iyo deerana tuulooyin hooskoyow magaaladaasi welibana iyo kaabiga iyo kahayana magaalada sida wararkaiyo sheegahayaan guraceel sidoo kale weliba jare warar hoose oo weliba iyo sheegahayaan in ciidamo kale iyo ka sugayin deegaanada haraale iyo barax weyne oo waqooyiga ku-xiga gura-eel welibana la sheegay in ciidankaasi is hogaamiyahaya guddoomiyaha degmada iyadoo weliba wararkan taasi kasii darahayan iniyo qiib ku ayin diyaar garowga dagaalka kudhiniga ahlu sunna wal-jameeca inti lafadaha inti lahak afjara xaalada magaalada gura-eel yaa magaalada waa xaaladda magaalada gura-eel yaa magaalada anka ganacsiga badan gobolkaasi ee galmudug saasaatan weliba dadkiiyo ayina haanu haatan eed iyo markaas absan wajahay welibana dadkii kubarakay xalay ilaa iyo hiraabtiyo derana tuulooyinka iyo weliba deegaanada hooskooyo gura-eel welibana dadkaasi iyo sheegana in iyo ku absi qaban in ciidamada iyo ka dul dagaalaman gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya tan iyo markii ahlu sunna wal jameeca iyo reed yohanes ka abaabulen weliba ka jaray xaalad kacasinaane iyadoo sacaad welba gobolka sayli ku filida kora in isku qaraxa dagaal qaraar maadaama ciidanka lamaada dhinac iyo dagaal iyo aan diyaar garoobeen saasaa towna sidoo kalen iyo jaran ciidamo fara badan oo dowladda soomaaliya iyo kadaabuli gobolkaasi ee galgaduud ee dowlad goboleedka galmudug sida ahlusunna meelolonkusaara jahwareerkii iyo colaadaha ku isboonaaday gobolkaasi waliba shanay in hilkii isku asila wasiirka amniga maamulka galmudug axmed macalin fiqi kaasi weliba sheegay in sababtu ishilka un isku dhakii ayata colaado gobolka iyo in axmed cabdikaariya qoorqoor madaxweynaha galmudug iska faham waayeen xanaanka lanwajaha lahaay dagaalka ahlusunna waljameeca akhyaaray guud ahaanba walibaan taag gabagabaayane warkii duhurnimaysan kula dareerteen idaacadda raadiyaha baydhabo warka duhurnima waliba hasaaray waana siinla dareersiiyayey cabdulaahi salaad aadam xidig walibaa mahadsana warkasan ahiyaayey xasan aadan khayr xasan jookar isigna dhugunsadowkiisa dhugunsateen warka dhegaystayaal mahadsantiin intii warkan kulamada unreedan kulumaana sidaas iyo ammaano allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu